qaar ka mid ah dhallinyarada kasoo jeeda gobolka gadoh ayaa kulan isxogwaraysi ah ku yeeshay magaalada muqdisho kulankan ah ayaa waxa ay xoogga ku saarayeen xaaladda guud ee gobolka gadow taasi oo ay ugu horreyso dhaqaale xumada ah ka jirta gobolka qaar ka mid ah dhallinyarada ayaa ugu horreyn baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ee ku dagaalamaya degmada luuqo waxa ayna shacabka gobolka gadow ugu baaqeen in ay gacmaha isqabsadaan kana tashadaan ayahooda
gobolka gado waxaa jooga dad la dhahayo waxaa waaye waa odayaal oo waxbay xaliyaan laleeyahy odayaasha waxaan bislahay hadda aniga sanadkan xoogaa maskaxdooda horey u badata oo dadkii waxaa weeyaan maskaxdooda waxaa doo maadaama inay xoogaho si u sii waayeeloobayso marka dadkii kale oo hadda meesha joogayna aan dhaleecaynin wixii kalena ayaana qabsanin annaga aan isku tashano faamil baan nahay dhallinyaraan nahay aan wax wada qabsana aan midowno daddii isku filnaashay noolal qurux badan soo saari kara aan noqono maskaxda annaga isku kaana soo hartay aan wax aruurino ma fahmisaan warkayga horta waxaan ka hadlaya ma fahmisiin aa wax aruurino fikradaha aruurino dad muhiima naga soo dhexbaxayo dad qurux badan baa naga soo dhexbaxayo aan fikradaheenna aruurino miitinadan aan qabanno kuwa kasii qurux badan aan samayno akooma aan samaysano dad isku filan oo ra'yi qurux badan ka soo bixi karo horta aan noqono
toddoba degmaa way toddoba degma horta ah toddoba degma maanta diyaarad kama degto hooya hooya xaamilo ah dadkii ilaahay wuxuu xugma maanta inay qof xanuunsanaana diyaarad lagu soo qaata aan lahayn waxaan leeyahay marka hadalka ma badinayo gobolkan dhallinyaru u baahan yahay dhallinyartu u baahan yahay waxaa loo baahan yahay inay mar walba madax ay hoos u dhigeen ay kor u qaadaan oo gobolkooda wax u qabsadaan annagaa hadda waddankeenu usoo kacnay annagaa dhallinyara annagaa wax fahansan shacdan annagaa fahansanoo dadkaas wax ma fahansana haddaa maanta ku haysid maxay aheeday qaaraan baa la aruurinayaaye waxaa alla keen ninkii qaaraan dhiig lagu soo qoraa wuxuu ku leeyay war socar korna kor dhaaf oo waxba aan bixinayno qaaraanka dad ku adkaynaya ma fahante gargarka allaha kaa reebana waa habaar ma fahanteen marka ilaahay gargarkii qaaraanka nagama reebo insha allah marka waxaa idinka rabaa ilmaadeeryaalow inaan kor u kacno oo aan baahiyaheenna aanna fiirin baahi dowladeedii aan baahida danteenna fiirino aniga middaas waa midda aniga xifrad ahaan fimilka beesha mareexaan oon hoosu fiirinayo mid dal dibadeed jira iyo mid dal dhow jiraba adduunka waxaan baaq u diraya cod dheer iyo cod gaaban dhambaal waxaan u dirayaa beesha mareexaan inaan hoos isku fiirino adduunka gadaal waa laisku fiiriyaa dowladaha hormaray waxay ku hormareen dadkoodii dhalintoodii waxbaratay laakiinse annaga dhalintannadii waxay noqotay dab xaaba lagu shiday no saas maahan dhalinteennu inay saas noqotana maahan kamana filayno maanta meeshan waxaan isugu nimid inaan xifrad u samayno sida gobolka gado baahiyaha ka jira ayrabooradii way baahan yihiin waxaan kadha durufo badan baa ka jira way xiran yihiin xal ma lahan bugta nolo hoose looma fiiriyo xildhibaanadu nagu sooma baxaan cawd waxaan ku dhahay danad jira nooma awgeed nooma fiiriyaan marka waxaan fiirinaya annaga aan fiirina maanta haddaan maslaxada ururka beesha mareexaan ee waxbartay ee haddana jooga gobolka muqdisho casuumada soomaaliya muqdisho waxaan codsanaynaa gobolladanada baahiyaha ka jira hadda mas-uuliyaal iyo madaxweyne iyo ra-iisul wasaare xildhibaan iyo baarlamaan haddaad wax noo qaban weydaan aan baahiya annaga xiftirino oo annaga aan isdaboolano baahiya anagi waa iga go'doon aniga maanta qofkii ila qabana waa inaan isu raacnaa ilma adeeryaalow baahiyaha jira aan gadaal u fiirino